sabuuradii cutubka boqoliyo siddeed iyo labaatanaad waxaa barakaysan mid kasta oo rabbiga ka cabsada oo jidadkiisa ku socda waayo waad cuni doontaa waxa gacmahaagu ku hawshoodeen waadna farxi doontaa oo waad barwaaqoobi doontaa naagtaadu waxay gurigaaga ku dhaxaan doontaa sida geed canaba oo midho badan dhala carruurtaaduna waxay noqon doontaa sida geed saytuuna oo miiskaaga ku wareegsan bal eeg sidaasuu u barakoobi doonaa ninka rabbiga ka cabsada rabbigu siyoon buu kaa barakayn doonaa oo cimrigaaga oo dhan waxaad arki doontaa wanaagga yeruusaalem haa oo waxaad arki doontaa carruurtaada carruurtooda reer binu israa'iil korkooda nabadu ha ahaato